Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shan qof oo ku dhintay shil ka dhacay naykuru dhanka soomaaliya dhegaystayaal waxaad maqli doontaan madaxweynaha la doortay ee somalilan oo taageeray isfahanka somalilan iyo etoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo dhegaystayaal arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha labaiyo tobnaad ee disembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa subaxnimo idinla socodsiinaya dhegaystayaal ee soo dhowaada waxaa la xaqiijiyey in shan ruux ay ku dhinteen shil xalay ka dhacay aagga subukiya ee ismaamulka naykuru dhowr qof oo kale ayaa dhaawacyo culus soo gaadhin sida laga soo xigtay norman macharia oo ah guddoomiyaha subukiya wararka ayaa intaasi ku darayay in baabuur xamuul ah oo alwaax siday uu waddada ka baxay kadibna uu jiiray laba ruux oo mooto saarnaa ka hor intuunan ku dhicin qof kale oo waddada gudbayey shacabka ayaa dowladda ugu baaqiyay inay baaritaano ku sameyso dhacdooyinka shilaalka ee waayihii dambe kusoo badanayay waddada weyn ee u dhexaysa naykuru iyo nyahururu maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qeybinta agabka caafimaadka ee kemsa oo ay maalgelinaysa hay-adda global fan ayaa labaatan iyo laba ka mid ah ismaamulada waddanka ka qeybinaya marakaneeco tani ayaa looga gol leeyahay in lagula tacaalo cudurka duumada marakaneecada laga bixinaya ismaamuladan ay duumada ku badan tahay ayaa gaaraysa toban dhibic sagaal milyan oo xabo waxaa dowlad deegaanadan ka mid ah kisii nyamira kiricho nandi naykuru iyo baringo sida uu sheegay dor john odhuda oo ah maareeyaha maamulka kemsa ee dhanka tayadhowrka waxaa la kala diray guddigii maamulayay isbitaalka jaamacadda kenyatta ee loo soo gaabiyey k u t r r h afhayeenka madaxtooyada dalka state house xuseen maxamed ayaa war-saxaafadeed ku sheegay inay isxasishay guddoomiyihii guddigan brofesor olive mugenda waxuu intaasi ku daray in markii la jebiyey ama in amarkii lagu jebiyey guddigii ee haweeneydan hogaaminaysay uu si deg deg ah u dhaqangalaya waxaana durbabo bilowday geedi socodka lagu soo magacaabayo xubno cusub wasiiradda caafimaadka ee dalka dor debra mulongo baraza ayaa amartay in fasaxan muddo ahaan la cayimin uu u bilowda madaxii fulinta ee isbitaalka ee jaamacadda ee kenyatta hosbital axmed dhaqane waxaana xilkaasi si kumeel gaar ah loogu magacaabay dor zaynab gura tani ayaa timid kadib markii saameyn ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen dhakhaatiirta isbitaalka jaamacadda kenyatta oo ka cabanaya maamul xumo iyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan oo aan wanaagsanayn
sagaashan iyo todobo dhibic hal stafm garissa iyo dhadhaab
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey ee dhankaas iyo soomaaliya madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay ee hogaaminaya somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa soo dhaweeyey isfahanka somalilan iyo etoobiya sidaa lagu sheegay warbixin ay qortay african confidential ciro waxa uu si buuxda u taageeray isfahanka somalilan iyo etoobiya oo dhigay in etoobiya ay hesho marinbadeed somalilan ay aqoonsi ka hesho etoobiya madaxweynaha la doortay ciro waxa uu caddeeyey inuu si buuxda u taageersan yahay isfahanka adhisoba kaasoo dhigaya in etoobiya ay hesho marinbadeed somalilanna aqoonsi ayaa lagu yidhi warbixinta african confidential madaxweynaha la doortay ee somalilan waa madaxweynaha la doortay ee somalilan ayaa hore u sheegay inuunan weli heshiiska arag laakiin markuu arko uu go-aansan doono waxa uu ka yeelayo cirra ayaa dhowaan kulan la yeeshay madaxweyne biixi iyadoo laga yaabay in labada madaxweyne ay wax iska weydiiyeen isfahankan aan weli la fulin isfahanka somalilan iyo etoobiya oo la saxiixay kowdii bishii koowaad ee sanadkan ayaa kow iyo toban bilood kadib aan weli loo bedelin heshiis rasmi ah dowladda soomaaliya waa dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa isfahanka si gaara uga xumaaday iyadoo soomaaliya ay sheegtay inay etoobiya kusoo xadgudubtay madax banaanideeda jabuutina ay arrimo dhaqaale owgeed uga hortamaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in sababta dowladda federaalka ee soomaaliya ee ciidamada u geysay deegaanada ka tirsan kuwa jubbaland ay tahay in ciidamada atmis ay kala wareegaan amniga sidoo kalena cosi sidoo kalena codsi uga yimid dadka deegaanka oo u baahday in gacan laga siiyo dhanka ammaanka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in tiro ka badan labaatan iyo shan goobood ee atmis ka baxday oo tiradoodu gaarayaan toddoba kun oo askari ee horey ula wareegeen ciidamada dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in dalka uu yahay dal qura ciidamadana xooggana ayna jirin meel ka mamnuuca iyagoona waajib ay ka saaran tahay difaaca dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa nasiib dara ku tilmaamay in ciidamadii la tababari oo ku faanayay inuu dalkiisii dadkiisa u difaacaya in dad mas-uuliyiin sheeganaya ee dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo kuna tilmaamay inay cadow yihiin xamza ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku baaqay in dalka uu u baahan yahay dowladnimo ku dhisan nabad iyo walaaltinimo islamarkaana danta guud laga wada shaqeeyo isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in lala shaqeeyo ciidamada dowladda soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa ayaa lagu faahfaahiyey howlgal lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan oo ay si wada jira u fuliyeen ciidanka niisa iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka yaaqle waxaana lagu dilay labaatan iyo toddoba xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab war-saxaafadeedka niiska waa war-saxaafadeedka niisa ayaa lagu faray dadka shacabka inay ka fogaadaan goobaha ay joogaan kooxda al-shabaab ee beertilmaameedka u ah ciidanka dowladda soomaaliya ciidamada niisa iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ka waday howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab ee weli ku sugan qeybo ka mid ah gobolkaasi dhankaasi wararka naga soo gaaray afgooy ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ee gelinkii dambe ee shalay weerar culus oo qaraxyo ku bilowday ku qaaday tuulooyin hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu culuslaa ee ka dhaca ama ee dhaca waayadan kooxda ayaa markii hore weerar qaraxyo ismidaamin ah ku bilowda ku qaaday deegaan lagu magacaabo hanta dheer oo dhaca duleedka afgooye iyagoo kadibna weerar kale ku qaaday deegaanka mukoyga si ciidamada xoogga aysan isugu gurman halkaas waxaa degan ururo ka tirsan guutada labay tobnaad ee oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro culus oo dhimashadii dhaawaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo helay gurmudyo dhinacyo kala duwan uga yimid ayaa iska caabiyey weerarka al-shabaab sida ay qoreen warbaahinta soomaaliya waxaana kooxda u suurtogeli weyday inay gaaraan hadafkooda ahaa inay qabsadaan saldhigyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markaan dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey ee dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka iyo warbixinadii ugu waaweynay caalamka waxaa markii ugu horeysay taariikhda dalka namibiya xilka madaxtinimo loo doortay qof haweeney ah natumbo nandi indaitwa oo ahayd musharax xisbiga s w a p o ayaa tartanka ku guuleystay sida uu shaaciyey guddiga doorashooyinka ee waddankaasi haweeneydan oo toddobaatan iyo laba sano jir ah ayaa ahayd madaxweyne ku-xigeenka namibiya waxayna la wareegaysaa jagada ugu sarreysa ee hoggaanka waddankaasi tani ayaa sii xoojin doonta muddaxileedka xisbiga talada haya ee namibiya ee loo soo gaabiyey s w a p o oo dalkaasi soo maamulayay soddon iyo afar sano warbixinta guddiga doorashooyinka waxaa ku cad inay heshay boqolkiiba konton iyo toddobo ee codadkii la dhiibtay kadib markii doorashada ku guuleysatay ayay madaxweynaha cusub ee namibiya sheegtay in shacabka dalkaasi ay u codeeyeen nabadgelyo iyo xasilooni warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda sa f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayay cid warkayga seega waxay dib wadaalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w sa f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey